waxaa khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan magaalada fayle ee dalka denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer sham sham haddaad imaqlaysid wadajir radio waxay ku leedahay soo dhowow
waan ku tahay abdaxsiis waana mahadsantahay adiga maybiha wadajir radio intaba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sham waxaa la sheegayaa in degmada baraawe haatan uu ka qarxay dagaal la leeyahay waxa uu u dhexeeyaa beelaha deegaanka ee beesha tunni si gaara iyo weliba beesha duulaanka ee habargidir ayadoo horeyna aan u ogeyn degmada marka in sidoo kale ay ku qabsadeen beesha biyomaan ilaa ay dhulkaas namber konton dhibaataduna ay iska badan tahay marka ka aqoon-yahan ahaan ka rag soo maamulay deegaanka ka soo jeedana deegaanka maxaad is leedahay dhibaatadan hadda waa soo saartay
horta waxaan u tacsiyeynayaa wiilashii maanta ku dhintay ayagoo difaacaya deegaankooda iyo dalkooda ilaahay u naxariisto kuwa dulmiyayaasha ahna ilaahay haka abaalmariyo ayagana waxa ay sameeyeen run ahaantii waxaan kaloo baaq u jeedinayaa ciidamada amisom in maadaama ay meeshaas iyaga joogaan quwadda ugu ballaaramo meesha joogtana ay ayagu tahay in ay xaalkaasi gacanta ku dhigaan ciidamada mooryaanta ah oo meelaha laga keenayna ay magaalada ka saaraan guddoomiye ku-xigeenkan iraade taliyaha nabad sugidda oo maantana aada loo jirdilayna run ahaantii xasan inay ayagana ay daaweeyaan ay xamar u qaadaan si daawo wax uu helo markaan intaas ka gudbo niyahow dagaaladan gobolka shabeellada hoose hadda ma soo bilaaban maantana dagaalka waxa uu ka qarxay run ahaantii ninka cabdullaahi dhuxulow la yiraahdo oo isagu baraawa haysan jiray oo ilaa haddana jooga ayaa run ahaantii gaari uu isagu leeyahay ayaa wuxuu rabay in laga kireeyo hay-ad meesha imaatay oo howlgal ka qabanaysa deegaanka hadee meesha maamula ayaa ka jira nidaam ayaa ka jira dadkii deegaanka baawuro ay lahaayeen ayaa qaarkood la kireeyey marka baawurtii ayuu shalay wada afduubtay iyo raggii waday marka dadkii deegaankan arrintaasay ka dhiidhiyeen maamulkaay usoo dacwoodeen talihii nabad sugidda oo howlgal ku jiro ayay run ahaantii isku dhaceen hadda ninkaas waa nin meesha horey u joogi jiray ciidamo badan haysta oo marna dowladda ka tirsan mar sidaas hadda ku sheegtay maleeshiya beeleed lagu tilmaamayo oo mushaarkoodii waxooda kulli wasaaradda gaashaandhigga xamar ka imaado marka dagaalkana wuxuu asalkiisu yahay arrimaha afgoy kasoo bilowday oo dagaaladii lagu qabsaday aan ognahay marka waayahan kusoo xigay qaryooley baa ku xigtay laakiin alxamdulilah ciidamada deegaanka oo geesiyaasha ah oo meesha jooga way ka ceeriyeen mooryaantii meesha magac military ku sheeganaysay maantana waa degmada keliya ee xurka ka ah shabeellada hoose haddana barhaba ayay ka bilaabeen hawshii marka haddee waa arrin kulley loogu dambeyn doono rag wixii lagu sameeyo rag ayaa ka jawaabi doona dadka deegaankana caawa run ahaantii abaabul badan inay ku jiraan ay odayaasha noo sheegeen oo maadaama dadkii ciidamadii deegaanka banaanka ay u gurteen markii looga awood roonaaday maadaama hubka waaweyn iyo waxyaabo kale la adeegsaday marka haddee caawana waxaa nagu maqaala odayaashii degmada baraawe oo la yaqaanay tunno keliya aysan ahayn xitaa dadka ay ku jiraan baraawaaniga caadiga ah ay saldhigga ku aruursan yihiin baawurtooda qaarkooda ay saldhigga ugu xareysan yihiin ninkaas odayga oo meesha jooga oo mooryaanka ah oo meeshana horey wax ugu bartay oo dhuxulow la yiraahdo kulley maba aqaana anigu marka hadda meeshaas dhibaata ka jirta hadde waddankaasna waddan maamul ka jira ma ahan mid dowladeed iyo mid maamul goboleed intaba waa meel haysta hadda dadka deegaanka ay u taallaa siday meeshaasi ay isaga celin lahaayeen iyo dadnimadooda waryaheena magaalada muqdisho oo waraystay afhayeenka gobolka shabeellada hoose nin sheeganaya oo lagu magacaabo shiino waxa uu hoosta ka xariiqay in waxa isdagaalay ay yihiin ciidamada dowladda laba qaybood oo ka kala tirsan warka noocaasa been abuurka intaa la eg nin isku sheegaya in uu yahay xafiiska warfaafinta gobolka shabeellada hoose shaamow maxaa sababi karaad is leedahay laalow dalkaas waa deegaankeyga oo si fiican aan u aqaano haddii shiina la yiraahdo oo idaacadaha xamar ay u baxsadeen afhayeenka shabeellada hoose waa maqlaa maalin walba oo been abuur iyo balaayo gobolka ku wado iyo dhibaato ku wada gobolka marka hadda waa kaadiblow ninkaas shaydaan ah oo ummadii mar walba been ka sheegaya marka asaga ma ahan dhibka waa dhibka idaacadaha xamar ay ugu horeyso kulmiye shabeelle goobjoog iyo wixii la halmaalo ay dowladana ku og tahay hadda shabeellada hoose in xabad lagu qabsa waaye hadda af soomaaliya lagu qabsada ayay rabaan waxay afayeen ugu sheegayaan hadda ciidamo military waa runtood meesha military soomaaliya joogaa la leeyahay waana ayaga iyo ciidamada deegaanka oo meeshaasi jooga ayaa run ahaantii meesha isku hayo haddee deegaankana hadda awalba maamulkoodii waxoodii waa laga haystay caawa waxaa lasoo fargashtay waa sharaftoodii karaamadooda weeye baabuur aa leedahay guri aa leedahay haddii lagugu imaaday runtii waa isdifaacaysaa haddee taliyahanaba sugidda iyo guddoomiyaha degmada waxay ismoodeen inay meesha iyagu ay maamul ka yihiin deegaanka xor u yihiin ayagoo og shayaadiinta iyo xaasiyada hoos ku jira marka hadda waxawaaye wixii aan ugu digaynay ayay arkeen marka hadda waa arrimaha marka ka socday la mid tahay marka waxaan dhihi lahaa qaryooley ha ku daysadaan insha allahu tacaala waa tahay shaamu haddii la haysto degmada baraawe waxa dhacaayana ay tilmaan cad u yihiin meesha in ay ka taliyaan waxa maamulka degmada aanu ahayn maamulka koonfur galbeed ee shariif xasanna meesha uu ka dhigtay in ay noqoto caasimadda maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed maxaa kala gudboon arrimaha hadda socda
wallaahi walaalow aniga markaa koonfur galbeed i weydiisay arrin ka duwan aan ka qabaa arrintii hadda run ahaantii waad og tahay meeshaas shabeellada hoose inay soo martay maamul la yidhaahdo shabeelle state wax lagu sheegay ciddii waday oo u gurbaantumaysa waad og tahay waad ogeed maamulkii lixda gobol ee madoobe nuun oo madaxweynaha ka ahaa sida loo diidanaa marka waxaa kugu filan idaacadaha xamar iyo qolooyin kaleoo meelo kale kasoo yeerayaba sida ay shariif xasan u taageersan yihiin marka shariif xasan kulley saddexdan gobol oo madaxweyne ka sheeganayaa xaruntiisa baydhabo ku sheegay hay-adaha u n k iyo qolooyin donors kale ah waxay ballan qaadeen in magaalada baraabe ay ka dhisaan xarumo baarlamaanka madaxtooyadii iyo saldhigyo ciidamada booliska maamulkii wixii oo kulle mashaariicdaas markii ay hay-adaha subcontractiga la siiyey ay meesha tageen haddee meeshii shariif xasan lugta ayuu saaray isaga iyo asxaabtiisa shurakada uu leeyahay waxaana lugta loo saaray meeshaas hadday imaadaan maamulka koonfur galbeed xaruntiisa ay naqdaan waxaa kusoo kordhaya ciidamo soomaaliyeed oo deegaanadan ka wada imaaday marka sida maanta dhacda ma aysan dhacayn ciidamo amnigay yeelan lahayd nidaamay yeelan lahayd dad badan oo kala duwan oo gobol kasoo jeedaa imaan lahaa marka cabdullaahi xalane iyo wax lamid ah caawa dadkii deegaanka ku dhashay inuu xabsiyada ku guro isagoo la og yahay mooryaannimadiisay dhibaatadu wadankaas ka geystay maanta si nabada baraawo ku joogo hadda waxawaaye koonfur galbeed baa ii sheegaysa waa taas waa tii baydhaba hadda ay xarunteeda ka dhigatay oo xarun kumeel gaara loogu dhisay madaxtooye loogu dhisay meel baarlamaan ku shur loogu dhisay hadda ujeedba kama lahanba baraawe baraawe hadda induu shurakada la ahaa ayuu u daayay isagana baydhabo u guuray kulley arrintaasna waa arrin aad iyo aad in loogu fiirsado u mudan laakiin fursadda hadda aan arko oo maamulkiisa nin reer baraawe ah wuxuu rabaa ha ku imaadee min cabdiqaadir ina shariif sheekuna maye in waxaan dhihi lahaa hadduu nin raga yahay degmadiisa caaw gacan kale ku jirtaa xaruntii baarlamaankii uu isaga guddoomiyaha ka ahaa ee dastuuriyanna meesha waaye marka hadduu dastuurkiisi raacayo habtaga baraabe haddii kalena haddee wax lagu tuhmaayo oo isagu lagu keenay ayuu ahaanayaa shariif ayuu jeebka ugu jiri doonaa kulley taasaan qaba aniga waa tahay shaamu kol haddii maamulkii ka jiray magaalada baraawe caawa ayaan gacantiisa ku jirin kol haddii maamulka koonfur galbeed aanu wax niyada u haynin in uu gobolkaasi gacanta koonfur galbeed uu ku soo celiyo kol haddii dowladda federaalka ciidamada ay soo dirsatay ciidamo beeleed ay yihiinoo beeshooda ay u adeegayaan maxaa la gudboon ayaad isleedahay dadka deggan gobolka shabeellada hoose guud ahaan dadka deggan degmada baraawe si gaara
wallaahi dadka degmada baraawa degan dhibaatooyin badan ay soo mareen oo run ahaantii shan iyo labaatankan sano ah waxaa la gudboon ayaga way yaqaaniin dadkooda qurbaha joogo aan ognahay inay aada majority ugu yihiin waddanka maraykanka run ahaantii waxaan dhihi lahaa dib isku naqda awooddiina fahma waxa aad tihiin ogaada hadda nin idinka labaatan iyo shan sana idin haysan jiray oo qof walba oo boqol dollar ehelkiisa marka loo soo diro toban dollar ka qaada jiray caawa haddii wiilashiina uu jir dilay xerxiray qaar dilay isagu magaalada haysto hadda ceeb halahaas ku filan aniga aan sheegi lahaa ma lahan marka waxaan dhihi lahaa nimanka xamar dowladda ka sheeganayo xasan sheekh ugu horeeyo war ilaahay ka cabsada maalin ayaa laydin xisaabin doonaa ragga meesha jooga waa raggiina raggaa soo dirsateen isku beel aad tihiin ummadda ka qabta waad ogtahay xasan sheikhow afgooya markaad dhimaatay reer shabeellada hoose isku duubna waxay dhaheen war weligeen ma arkin nin baawurkiisa wata xoolihiisa wata beerihii daaqayo isbaarada wato xasan shiikow dadka kaleba ma ahana qabiilkaaga naga reeb shabeellada hoose inay ku dhaheen waa ogtahayow xasan shiikow beeshaada abgaal ka baxso baraabe haddii ummadda ay nabad kula noolaanaysaa kula noolaadaan laakiin ciidamada maanta gurmadka u noqday markay dadka deegaanka isdifaaceen waa ninka guddoomiye ku-xigeenka baraaba sheeganayo meesha joogo oo xasan sheikh isku beelsha yihiin marka xasan sheikh fariintaasaan u diri lahaa shariif xasanna waxaan dhihi lahaa war haddaad xishooweysay xataa ummaddan hadda masiirkoodii waxooda ayaad ku qaraabataa magacooda ayaad haysaa madaxweyne ku tahay oo saddexdan gobol ku sheeganaysaa baybalaha fadhinin baraaba haddaad imaatid ugu yaraan waxaa la heli karaa dad badan oo soomaaliyeed oo goboladaas degan ay digilka ugu horeeyaan in magaaladaas ay gacanta kusoo laabato haddii kale reer baraabo waxaan idin leeyahay xamarna laydinkama jiro waa dhibka meesha idinkaga imaanayo baydhabana waad u jeedaan haddii isdifaaca ayaan dhihi lahaa xaqaanay u leedihiin ummadda meesha degan ee masaakiinta ah oo soomaalida ah meesha deganna aan dhib loo geysanin laakiin cid kasta oo cadow ah oo masiirkiini dadnimadiina ku xadgudbaya hadda halayska dhiciyaan qabi lahaa ilan qaniinfujisa aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waa mahadsantahay